xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay shinni ku qaaday koox ka tirsan suufida loo yaqaano timiweynta oo ku xadreynayey magaalada berbere ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan war ka soo baxay taliska dabdamiska ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu xaqiijiyey in mid ka mid ah kooxaha suufida timiweynta uu ku nafaayey weerarka ayna ku dhaawacmeen laba kale kadib markii ay shinnidu qaniinyo ku boobtay ciidamada dabdamiska ee maamulka somalilan oo goobtaasi gaaray ayaa bayaankoodan ay ku baahiyeen barta ay facebookka kuleeyihiin ku sheegay in labadii qof ee ku dhaawacmay weerarka shinnada ay gaarsiiyeen isbitaalka weyn ee magaalada berbera kooxaha suufida timiweynta ayaa caan ka ah gobollada waqooyi kuwaasoo ay dadka ku yaqaanaan inay qajiraan islamarkaana muusiga ku laaraan xadarooyinkooda